jubbaland waa state hay-adihii garsoorka oo dhan ay u dhan yihiin maxkamado leh kala sarreeyo leh derajooyin kala gedisan cidda reer jubbaland oo wax tabanaysa hadday jirto waxay xaq u leeyihiin inay maxkamadaha jubbaland ka dacwoodaan taasoo maalin walbaba dhacdo oo khasaas la fuliyo dad tacdiidad u geystay xaqa iyo cadaaladda lagu garsooro haddii marka cid jirto cabasho qabto waxaa habboon in maxkamadaha dowlad goboleedka jubbaland ka dacwoodaan dowladda federaalkana ay wasiirka xorriyaddiisa iyo sharaftiisa soo celiyaan iyo mas-uulka kaleo halkaa ku hayaan niyad xumaa ka imaanayso kala qaybsanaanaa ka imaanayso cawaaqib xun baa ka dhalanaya aad iyo aad baana shirka loo falanqeeyey waxyaalaha la gudboon dowlad goboleedka jubbaland iyo dadka reer jubbaland inay arrintaa kaga jawaabaan